bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan oo isin hamiinkasta saacan oo kale kula dareersan raadiyo warsan markii laku reeba hamiinimada jamaacada ee sabtaga hoydaasa hamiinimo axadu isniin hagalahayti taariikhdan iyo keedinta shanta bila afraad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana kudhugun sui doontaan hoo ilaahay karaal nagada waliba ku mid aha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya oo lanqeybiyo nuqul ku mid eh miisaaniyadda labada kun iyo labaatanka siyo horumariyeen akhrinta koowaad barnaamijkii ka dheegi doontaan saas haata weliba barnaamijkaasin ka gudbii doona ho ilaahay karaal nagda xukuumadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ku hadalay kufsiga linjeysidii lamada gabdhood yaryaraaye ee laku kufsiday degmada afgooye gobolka shabeellada hoose barnaamijkii ka dheegi doontaan saas haata weliba barnaamijkaasin ka gudbii doona ho ilaahay karaal nagda wasiirka arrimo diinta iyo qowqaafta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo si diiniyan ku hadalay cudurka coronavirus waana ku wacyigeliyay bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya barnaamijkii hakasiin ku gudbii doona saas haata weliba barnaamijkaan intiius hawada ka jarisin dheegi doontaan guddiga wacyigelinta bulshada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo geega colonshon ka horeeyay kuweeladan magaalada baydhabo tan iyo markii la magacaabay maalintii khamiistii saas haata weliba barnaamijkaasiin ku gudbii doona oo ilaahay karaal nagada maamulka gobolka banaadir oo shiidhigay dhismaha xarunta ekis baarlamaan ee daljirka daasoon ee magaalada muqdisho barnaamijkiyaasiin ka gudbii doona saas haata weliba barnaamijkaasiin ka gudbii doona ururka hawraabtada gobolka banaadir oo cambaareeyay falkii foolxumada haaya ee laku kufsaday owlaadi yaryar ee degmadaasito afgooye qodobadaas iyo walaaghani koror iyo barnaamijkaasiin ka gudbii doona anoo maxamed cabdiraxmaan cabdiliya barnaamijkaasiin saarintan isiin kula dareersiay dhinacsanaadana weliba gacanweyn ku jeysadahaye mahadi ku deerto cabdinaasir axmed mayow mar kale mar lamaad akhyaariha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan hamiin faylan kolka kaleetaa khiyaaray ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan qodobkan ku horeeya hooseenqowada golaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kulansho lixaad oo ku weeladan magaalada baydhabo iyo weliba ajandaha usxaayay in laka ansixiyey miisaanid sanadeedka labada kun iyo labaatanka oo hagudbiyda wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya taasoo cadadii diirasa tumid todoba milyan oo doolarka maraykanka walan miisaaniyadun khamiistay golo wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed somaliya iyo ka ansixiyeen shirsha golaha wasiirada iyadoo ballantahayti in miisaaniyadda la ansixiyo geegiyo weliba guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uuse sheegay in baarlamaanka lanqeybi nuqolka miisaaniyadda labada kun iyo labaatanka ee wasaaradda hagudbida si iyo akhrinta koowaad iyo horumariyaan xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya saasaatoon uuse sheegay in maalinta berita ay suurtagal nagada kortay in la ansixiyo miisaaniyad sanadeedka labada kun iyo labaatanka ka hor intii xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed naniqeebina qoraalka miisaaniyadda labada kun iyo labaatanka weliba xildhibaanada hortii khudbad ku jeediyey wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waana ku codsaday in xildhibaanada iyo ansixiyaan miisaaniyadda sanadeedka iyo hagudbiyada wasaaradda
soomaaliya weelada koowaad iyo labaad ee guddoonka baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya dhammaan golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kabacdi waliba geedka eed sharafii ka ahaa farxadii ka ahaa emimarkii koreysii asiin gudbiyeyno waana sii jeedin miisaaniyadda labada kun labaatanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudanayaali marwey dismurtin miisaaniyadda koonfur galbeed diyaarintii waliba markay marxalada ka timid waliba haysay xilii xilii kumbi lamaad soddon kursi lacanta iyo hayti laakiin duruufo jari iyo marxalada jari awgeed iyo weliba anfistii waktan wada ka maraay oo bini afrida sidii bilowda kala dhaafi dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waliba ka shaqeeyaasay miisaaniyad kumeelgaale ama temporary budgete oo sharciga fataxa ayaan ka shaqeyna استقوا ميدناي او بجت كالندر كاين ام شرعي او برلمان كاسيين او public financial management act ولما كنت في برلمان كاسيين ولما هاي ميزانيه مركز كلام في ديسمبر 2025 marka hadii uu ogolaatan waliba dibsiga nagay shantisan oo ku dhabeeda jarti miisaaniyada la diyaariyay iyo heerka shalmarayn iyo waxyaabaha oo meelahay isbedeliya hada hal markaan ee hadii uu ogolaatan miisaaniyada kuri oo ku dhabeeda waliba diyaariyay shanti inkastoo markaas afar qodob oo sanadka ku dhumanayay miisaaniyada waliba ay afar qodob oo kiiso الشغل الوطني المدول رايتي سنتي تمويل تمويلتي ميزاني اسبدلي لهمليا تعبول سوم ينايتي لما كنت تمويل تولي ولبا ميزاني شمليا تولي تولكم لما كنت يو تجي جين ولبا تولي بقول لي انا فقط العقد سنتي شيغا ولبا انت او وين راي بارمان كاسيان ايتي سنتي لا دافاي oo oo lama ku tumisa ka miisaanid waliba haysay tiir milyan lix boqol toddobaatan tiir kun afar boqol soddon iyo kow dolar nasiib wanaag miisaanid sanadkaas oo baarlamaanka tiir milyan haysay waliba tiir kumila milyan oo dolara ya ya ya dowlad dowlad boqol soddon ya miisaanid korkas ya ya tiirti sanadkan oo oo hasoo ku jirna oo lama ku labaatanka waliba qiyaasane oo ku talgalkayna badan in mudiir tumiin todobiyam boqol iyo afartii shan kun kaarboon saali afar dolar oo una kibin kireen markasta waxyaabihii oo mayl raayo alaaka casharo waa baradaan insha allah ka kibin kireen miisaaniyada isintayniid oo waliba koobata ilaa iyo saddex nuqla koobata qofkooda waliba waa meel raay kalgal oo dakhliga oo rajaan in loo helo gal doon sanadkan lama ku labaatanka iyo meel raay qarashaadki oo meel raay lama ku labaatanka dhamaan hay'adaha dowladda dowladda qofka Soomaaliya taasoo kale waliba jiraan nuqul oo miisaaniyada marka la diyaariyo qaybta dakhliga markaas waliba ku talgal waay qiyaasu qaybta waliba talgal inuu qooyo doonto lacagaha qaroodada qaybta oo domestic wala ka soo mudaa qaroodada iyo lacagaha qooyo doonto dilaya meelaha oo bananka sida iyada dadiyasha iyo dowladda federaalka Soomaaliya qooyo doonto marka waliba rajayay kala fududeen tafayda fiirin doonta komitiin oo kubiin doonta waliba waliba gelin doonta dilaya komitiin iyo su'aalaha dilaya meel ku sheegay doonta marwalba waliba diyaar ahna anuu dilaya shaqayna walaa sanad ilaa ku shaqayno waliba diyaarna anisa ay kala taabtan unina sidaa furnaan bal raay insha Allah unu ka shaqayno walaa sanad ilaa dilaya idan ma tii salaamu alaykum
أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنجر أرولا أبقليوك حفيسة إي إلو إي العامل abshirsada iidoysada is-aroosamadu waan istareyha arwidiliin oomanayay imbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar bay dhowniin kuwaytay alaab wareegwayku oombahi ilaa walijeela uurkaana anroona alaab wareeg ebaseeba arlaadan leenka aragna ariikii ada andhigtooba madii uloosee ismootiloona haato iritoonku bahaanee obow obowlay ka guraasa hoo ada daneeyaasha adduunya lama beri waaha aradaa qanciisoy arwoo alaamin mudo hangu adeeg alaab originaal e isjiida lahasaaray afar meelodoha ku jabtiliin eraan ilbaydhow laylikiin kusuubiya injineer aalami e wal eeshiyan walhabari ley adaka aalasa ka ilma dhammaysadiya arwada siinhayte afley ay unnu siinkasha sheegne bulshoy kooyanii la araga arwo alaamin generaal farneejar ooyi oolmo dhawaaw obsidii aarma gudaaw ariidhul huba hoo ale'eta aradaa ii owlaadaa ehelkaa ii ashiiradaa martiidaa ku ajami idaa ii hafiiska hanku edeegoymado arwada moobelka eh أروى قال آمين آمين آمين آمين alaabto fara badano moobilka
qaybogin kor iyo dhugun sida ay tan aqyaaray wasiirka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba si diiniyan usun ku hadalay ka horseedowga cudurka coronavirus oona fariin wacyigelin ee andiri bulshada ka dhaqan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya walina wasiirka uuse sheegay in iyo laku digtoonaadaan cudurka coronavirus oo saameyn kuga leday guud ahaan adduun weynaha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك ilaaha mahad iskale subxaanahu wa tacaala waxaan rabaa inaan halkaan mahad iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala kabacdi mahadnaq ilaahay kabacdi inaan umahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo iidmaday inaan maxaa la yidhaahdaa hoggaan ka noqdo wasaaradda diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaan rabaa haddii ilaa yidhaahdo si kooban inaan oga hadlo cudurkan oo yacni caalamkii qabsaday qalqalgeliyey maxaa la yidhaahdaa haddee maalamka maanta meeshuu marayo qof walba uu og yahay uu dareemi karo oo qof walba iyo musiibada waxaa ugu xun midda qof walba inta calamto gurigiisa ku tagto oo oo maxaa la yidhaahdaa qof walba shakhsiyaddiisa u dareemo marka waxaan rabay baaqi baryahanba la diraayey ka wasaarada diin iyo awqaaf ahaan laba baaq oo laba nooca inaan diro mid aan u diro oo raaco awaamirtii ama taladii uu noogu weynaay madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo ahayd in talooyinka wasaaradaha caafimaadka ay bixinayso oo in barnaamijkaas isaga ka hortag laga sameeyo cudurkan waa ilaahay subxaana wa tacaala junuuddiisa junuud ka mid ah oo addoommadiisa uu maxaanku rabaa inuu ku tuso inta ilaahay u noqoto subxaanahu wa tacaala oo ilaahay u toobad keento oo garato inay musiibadan ilaahay xaggiisa ka timid ilaahay xaggiisa u carartana haddee waa intii la rabay intii wax kale u carartana haddee maxaa la yidhaahdaa waa iyana wax kale wax ka raadiyo oo yani haddii talada ka dhunto intaba bani aadamku isugu jiraan laakiin annaga ummad muslimaan nahay boqolkiiba boqol muslin ah sunniyiin ah ilaahay aan ku kalsoonaa subxaanahu wa tacaala dalkeenna ilaahay subxaana wa tacala inuusan cudurkaas usan noo keenin ilaahay uu naga qabto ilaahay uu naga celiyo asaa qaadirun calaa kulli shay ah waxaana way dhici jireen tilmaamaha maanta la bixinaayo waa wax tilmaamo ku qotomo maxaa layidhahda shareecada islaamka inaan la istaabanin hadday tahay in la kala fogaado hadday tahay maxaa layidhahda rasuulka alayhi salaatu wasalaam xadiiska ugu mashhuursanaa wuxuu ahaa haddii beled uu daacun ka dhaco qofka markaas joogo inuusan ka soo bixin qofka markaas u socdana inuusan gelin sidaas uu maxaanku idhaahdaa dadka loo karantiili jiray oo kun iyo afar boqol iyo sano ka hor iyo maxaa la yidhaahdaa uu nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu noo sheegay marka wasaayaadkaas inaan inta qaadano daacunaa dhici jiray maxaanku idhaahdaa dad cuduro halisa qabaa maxaanku dhaha rasuulka caleyhi salaatu wasalaam nin juudaan qaba u yimid inuu la maabacayaado wuxuu dhahay meeshaadaad ku maabacayoosan tahay oo ballantii iyo axdigii meeshaadan kugula galnay ayaa lagu dhahay marka uu maxaa la yidhaahdaa in haddee tilmaamaha oo wasaaradaha caafimaadka heer federaal heer dowlad goboleed ay bixinayaan awaamirta ulil amriga oo koonfur galbeed uu noogu weeyey madaxweynaha baaqu uu diraayo inay shacabka reer koonfur galbeed ay u hogaansamaan in laismaqlo oo laisadeeco oo awaamirta dowladdii ayadaa wadankii maxaanku idhahda hogaanka ah awaamirta ay bixinayso talooyinka ay bixinayso in la raaco waxay noo fududaynaysa markaas inaan gacmaha isqabsano wax kastoo na soo wajihi lahay culays kastoo nagu imaan lahay aan aan ka hortagno shareecadeena waa shareecad nadaafo shareecadeena waa shareecad haddii lasii hadee lasii kordhiyana waa un waa fabiha wa nicma in lagu yihahdo gacmaha dhaqo labaatankii daqiiqa kabacdiba ayadoo ay kugu filneed oo qofka muslimkaas weligii sidiisiba daahir u ahay oo maalintii maxaan ku yihahda shan salaadood shan jeer inuu weyse qaato ay suurtagal tahay afdal tahay haddana maxaa la yidhaahdaa een, waxyaalaha waqaayaadka aho oo wax ilaalina ka mid ahayd haddana mar walba een, waxaan dardaarmaynaa weysada hadday kaa jabto weysayso ayada naftigeeda difaac ku ah een, dardaaranka oo la samaynaayo oo wasaaradda caafimaadka khaasatan koonfur galbeed ay samaynayso oo dadaalka ay ku wado meel walba la dhigay maxaa la yidhaahdaa een, een, een, een, wixii looga hortegi lahay jermiska gacmaha dili lahay een, een, een, een, maxaan ku yidhahdaa talooyinka wasaaradda in la qaato annagoo dhan maslaxa noo tahay wasaaradda la shaqayno annaga kolley ka wasaarad diini awqaaf ahaan waxay nooga aadan insha allahu rabbilcaalamiin inaan kala shaqayno way naga go-an tahay waxaana in laisqabsado dalkeena dad iska daciifa waaye dad tabar daran waaye waad aragtaan caalamkii oo maanta ku faanaya xadaaradda caalamkii ku faanaya xoogga maraykanka iyo maxaan ku irahda ingiriiska iyo wax ka dhacaayo iyo dowladihii yani caalamka annaga ugu waaweynaay ayaa meeshaad aragteen jooga annaga marka dad tabar darana oo ducafo ah masaakiin ah xuduudaheena in aanan maxaan ku dhahdaa si saxa aan aan aan aan aan aan u xirnayn oo waddankeennii uu la- si fudud lagu soo geli karo marka maxaan waxaan ku talinaynaa dadka inay qof walba mas-uuliyaddaas ayada ah uu qaato mas-uuliyadda markaad qaadatid waxay noo fududaynaysaa oo noo sahlaysaa inaan isku xirnaano inaan wixii ka hortagno laismaqlo laisadeeco tilmaamaha iyo tusaalooyinka la bixina aan qaadano dawo waay dawada labaad een, waxaan rabnaa inaan ummadda culimmada oo maxaa la yidhaahdaa wasaaradda ku xiran culamaa udiinka koonfur galbeed soomaaliya in ilaahay subxaana wa tacaala dadkan iyo dalkan diin loo akhriyo oo la fadhiisto qof walba meesha joogo uu ka akhriyo inuusan ilaahay maradkan uusan noo keenin ilaahay aan naga celin karo jundun min junuudi illaahi waaye ciidamada ilahi wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu ilahay ciidamadiis qof taqaana ma lahan ilahay siduu rabo wax u cadaaba walaa yakhaafu cuqbaaha ilahay wax daba kici karo dhihi karo ilah waxaan u samaysa ma jirto siduu rabo waxyeelaa laakiin waxaa looga badbaadi karaa inaan ilaahay u noqono watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun qof walbow ilaahay u noqo macsiyo ama musiiba haddaad aragtid sideedaba maqban ku timaado ma- bini aadanka ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ka jeestay ilaahayna subxaana wa tacala inuu addoommadiis ka aarsado wuxuusan ogeyn kusoo saldhigaa maxaa looga bixi karaa marka inaan ilaahay u noqono subxaana wa tacaala culummada waxaan faraynaa deegaanada koonfur galbeed ku sugan een, mawlicyada masaajidada een, kolley wixii kale waa miir ama een, maxaa layidhahda tusaalaha ama oo- waa- waa- maalin walba waa isla hadli doona haddii ilaah yidhaahdo ilaahay subxaana wa tacaala weydiisanaya inuu naga naga dulqaado laakiin inaan ilaahay u noqono een, ilaahay u noqono tilmaamaha inaan lasu dhowaanin masaajidada markii laga baxaayo kale inaan albaabada laisku ciriirinin een, ma dhahayno masaajidiyaan lasugu imaaday laakiin masaajidii markii laga baxaayo masaajidada aimada masaajidada waxaan leenahay masaajidada nadiifiya musqulaha kala xira oo maxaan ku hadii aydan xili karin hataa nadaafadooda lagu dadaalo albaabada masaajidda markii laga baxaayo kale maxaa la yidhahdaa isciriiriska iyo maxaan ku dhahdaa zaxmadda een, een, een, een, maxaan ku dhahdaa hala yareeyo een, een, een, een, meelaha la isugu yimaado bulshada ay isugu timaado een, daryahan dhana laga hadlaayay hala joojiyo oo maxaa la yidhaahdaa ilaa wixii hindhisaa lagu qaadoyaa salaana lagu qaadoyaa wixii masa- masi- musiibadeeda way badatay marka inuu la taxadiro een, qadarta ilaahay nafiru min qadar illaahi ilaa qadar illah ilaahay qadartiisaan ka ordaynaa ilaahay qadartiisaan u ordaynaa marka baaqasan waa diraynaa een, een, een, waxaan leenahay allahuma inaa nacuudu bika min albaras waljunuun waljudaama wamin sayi alafqaam ilaa waxaan kaa magangelaynaa een, baras waali iyo judaam oo cudur xun ah iyo cudur kasto aan la aqoonin ilaahu dalkeena hanoo keenin ilaahu addoommadaadaan nahay cadaabkaada ma ma ma ma- ma xamili karno weliba ducafaan nahay masaakiinaan nahay maxaa la yidhaahdaa ma ma ma tabar badnin haddaan tabar badan nahay tabar maxaan ku idhaahdaa adiga raxmadaada iyo naxariistaada la-aanteeda maana dhaqaaqneen ilaahu dad ducafaan nahay dadkeena dad tabar yar waaye ilaahu subxaana wa tacaala waa noo jeedaa ducafaaun yani linnaas ma nihin ducafaaun ilallaahi aan nahay ilaahu rabbi waxaanu subxaana wa tacaala gacmahan ku horsanaynaa waa ku baryaynaa ilaahu rabbi raxmaanu naga ajiib ilaahu dalkeena iyo deegaankeena nooga badbaadi maxaan ku dhaha cudurkan ilaahu ha noo keenin ilaahu ha noo keenin ilaahu ha noo keenin ilaahu ha nagu salin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
جدد حياتك لا تقنع بماضيها لو باتت النهر لم يعجبك جاريها وابدأ مع الله لا تعدل به أبدا واجعل تقى الروح للجنات حاديها جدد حياتك مكتبة الحكمة للخدمات العام maktabadda alxikma ee adeega guud ale Oh.
ana mayfadaay kitaabka siire خطر لا غريبة haa masaajidka lakaa akriyo ما يا إسرائيل أنينا نمر غور هنقا ذي لما دور لكبويوة ولا هاي تفسير فلوها هاي مكتبة البلدان كذا شو إسرائيل adeer maxkamada berdaaga ma eebeesa mururaas miimir beeslaan alkiin kishiba wali adfad la shiidu quraan wa ada muhaadarooyin wali adfad walkiin buye beeslaan maktabada alxikma seedan anik jiye أفسراني ijaabi lukulungne أيوة إلهي قرآن أبو ردي obsiidisi aabudow sheylay maaha أرجوها كان أدوية aakir zamaan inti liro أمو لدون أغنى islaamnimada layka amuunan hee وقال برسول انتين ننفري maktabada alxikma ee adeega guud kitaabe ayi nooc انتي بحر لو كاتبهم la akriya alla liinka dhawaadow الدلين كسيدا يا أغادا maktabada alxikma ee adeega guud كتبه شنكو هلسان كوي باكو مدها kitaabo qur-aanka kariimka سيرنا رسول كان صلى الله عليه وسلم fiqigii axaadiid rasuulkan sala allahu calayhi wasalam نعوي تجويد i kutuba ducaadiyo mustajaabada ah إمام شافعي إيه إمام حنبلي hay ku oombateen bulshoy hadeerakoya maktabada alxikma ee adeega guud أدوية كليبا أنت إيه aakhare kaliiban oo ada danayasa اللقي كوما لكو أبطوي inin sharig weelo waan uslay aabud هايلو إلهي إيه حديث لكو سلوسو alla an dhawaadow shay hoo ada eed injeela مكتبة الحبة إليك قول ibaado
weli qaybogii hore barnaamijkan iyo ku guda jirnaa khiyaaray guddiga wacyigelinta bulshada deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba yogeega kulinshoon ku horeeyay kuweeladeena magaalada tani baydhabo guddigun oo maalintii khamiistii golo wasiirada baarlamaanka koonfur galbeed oo laka hor magacaabay iyo weliba yoweeladan kulinshoon ku horeeyay oona ku hadaleen sidii lanka horseedi lahaayay cudurka coronavirus waana lagu wacyigeliyi lahaay bulshada ka dhaqan deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya guddigun oo laha kuxuli golo wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo weliba kumida wasiirka wasaaradda caafimaadka wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka wasiirka tamarta kheyraadka biyo wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo xubno kale ku mid ah golo wasiirada shirkan markii ha dhamaaday wali warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed usoona faahfaahin ku biyey qodobadii guddigan wacyigelinta arrimo bulshada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed kulishoon ku horeeyay geegiyo kuwada hadaleen babsoomay kulankii inka horeeyey ee guddigii lang xil saari wacyigelinta bulshada cudurkan ee, coronavirus ama covid 19 langaradow hadanka horeyta ilaahay subxaanahu watacaala weli ku tuugane ee, in ilaahay cudurkan safmarka ahoo adduunyada dhanba dhibaatada ka haya use adduunka ku qabada gaar ahaanna dadka soomaaliyeed oo iyoba isku liididaano dowladnimadii oona dowladnimo awood leen hayne isku tabar daron in ilaahay subxaanahu watacaala usu ku qabada Eh, guddiga wacyigelinta ka hortaga cudurka coronavirus madi iyo kulamengeeka kulankii sho-inka horreeyey wali ha ku bahay eh, qodobo dhowre qodobka koowaad weli waa ahaa dadka in ilaahay subxaanahu watacaala agnagadaan dadkaana dad islaam ew wactasabuu bi- wactasimuu bicabli illaahi jamiica walaa tafaraquu madii dhibaato dhiida eh, ilaahayaa subxaanahu watacaala ayaa lagnagade waana walang midoowe ilaahay subxaanahu watacaala usa dhibaatada umutisan ku qaada ilaahay dad islaameenni waali dadka islaamkana wali waha gorodaayan walaa musiibo nooconga noo- nooconga madiyo koyta sadalunka bahow waaniibuu ilaa rabbikum wa aslimuu in una ilaahay subxaanahu watacaala un anas dhiibna waana erna yaa rabbi walaan adin iisheenayhi ilaahow noo qobay qodobka lamaad wali waa ahaa sida la ogyaaba adduunyada meel kasta oo gooyka nidaam dawli ee ku jara cudurkan wali waa ahaa boqolyoonaytosagaalnoisadiida wadanoo caalamka ku jira kula jooga wada saameeyey tirooda iyo naytoysedelanka shal badanyi lay lay shal daron maa cudurka dadku dhanba saameeyey saas daraaddiye soomaaliya siisin ogdiinba ilaa lama qof ilaa sida qof allaha ku sheegi dadkaas dhoon weli waa ahaa meelo laka haay karantiida ka jiraan dowladda koonfur galbeed soomaaliya shirkii golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya toddobaadka iyo horo iyo weeldhadaan ha kubahi in guddigan wacyigelinta bulshada ee la hela walaato gobolada koonfur galbeed soomaaliya ilaah talha ku sheegay mille wal dhibaato ma jiran laakiin diyaar garow muhiim ee waa yaka jarna guddiga wali isla gorday ilaahay maniisheeno in la diyaariyo gooba haddii lacalla wallay la araga ama raadsiye ama tilmaamushee in nida la kahaay oo la kusuubiyi doono dabcan garoonka shaatigaduud international airport iyo noytoy magaalada isbitaalo shaldown email gooni oo lanka talagali saasaata ku guddiga wali hasla gaadeenaa madii iyo daraasaad badan suubiyen ilaa hafta walaagay haqof soomay iyo noytay waxyaabaha lisli dhibaatasheena koran toddobaadkii laha dhaafi weli go-aan la kadeeray ini jaadka ama qaadka walaalan gorodow oo kokooyow dowlado dariska eh oo siday sharci darrada ama kontorbaanka laha kagel yahay gobolada koonfur galbeed soomaaliya iyo laku dhahala koro saameyn ciidanka abdarun dadka aamow oo daneeyow jaadka oo madii horeba diiniyan caqliyan iyo maskaxiyanba unfay lahayna iyo hatana makufoojigun ini walaa ha hirhirow ama ha diyaariyo ama ha suubiyo ini iyo baniaadan ihin ma gorodaayo marka baniaadankaas weli laku yaabaya maadaama dowlado dariska laha ku sheegay ini galnyaasho oo cudurkaas iyoga qoban iyo ha kada daaraan weliba nahanin dhoofii kore ummata soomaaliyeed halaag badan lanka suubi hay-adaha ammaanka koonfur galbeed soomaaliya nabad sugidda biliiska iyo nayta militarigaba weli marlamaadanka baaqay guddiga wacyigelinta ka hortaga cudurka coronavirus oo uusa madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya magacaabi ini jaadkaas la surinsiiye completelyba meesha leediye ini magaalada baydhabo la ku surinsiiyey magaalooyinka kale koonfur galbeed soomaaliya sidiida gobolba ini eedlanku foo jignaada cudurkana haraha koro jaadkaas la aamow saas daraaddiye wali codsadaane waan in sheeganaha eedo shal dugun ini iyo jaadkan dalkaha galahayo cudurkooda in iyo ummato ku surunsiyaan saasaato ka dabcan guddigan wali qayb ku ahaa maamulada gobolada iyo degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaana sadiida gobor matoore guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose kan baydhabo iyo noytay kambaa iyo kan bakool gudoomiyaha gobolka bakool dabcan xiriiro badanaa iyo suubini wacyigelin badan a wadaan wali in sheeganaha ani iyo degmada ceelberde oo ka taalla xuduudo dalka etoobiya oona tahay soomaaliya degmadaas ini dhaqdhaqaaqa dadkaha ku gudubow maadaama dowladda etoobiya iyo xuduudasha hirity dadkaha ku gudubaayo kooyayo dhiniga soomaaliya hambahow ini iyo foojignaan badan un weeldhadaan weli ka ammaanay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dadaalkii ilahata iyo suubidi iyagoo dabcan daawooyin ka hortaga iyo noytay waxyaabaha lanka talagali iyo deersidii gobolada shabeellada hoose bay iyo bakool saasaata ku wali baaq dheeran jeediyaane hay-ado shaldugun oo dabcan wacyigelinta coronavirus kula shaqeeyaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya inayo dhug lahaadaan xarooyinka kaamamka i d b syada iyo noytay meelo bulshada inta badan anaska kooyas toddobaadkii laha dhaafi weli la fasaxay guud ahaanba ardayda iskuullada madaniga ee baradaas guddiga maduusa fadheedii weli fasax degdega iyoona la geliyey guud ahaanba dugsiyada qur'aanka kariimka eh oo inta badan inaska kooyaan kitaabta walka baradaas saas daraaddiye meel kastoo la roogooba ilaahay inuu isnooga bada subxaanahu wa tacaala ilaahay halta uga qur'aan badagna hal akhriyey tabar manhayna tabartaana doronta waddamadii caalamka haayay awoodi lahaayay dhaqaalaha haysidii yo awoodu waysan iniyo cudurkan isku reebaan ilaahay magantiis aan roornoy subxaanahu wa tacaala welina rajeeyane ani guddiga dadaal badan soobiyi doona gobolada dalkana maadaama diyoorada uga hiryiin si emergency iyo inseedo doonaan wacyigelin badanna ku soobiyi doonaan idaamaas
xarunta ganacsiga ee bystar aalado asriga ahoo dhakashaan edeegadow isinshow elektronigu askunshoona stationary intaas meelilanka seedowna xarunta ganacsiga ee bystar owil arwudiyo arlaabon baydho ulbaawadi laka balaga electronic stationary laka aragyo bystar business center ee ilaa izad electronic helsheewu stationary agabka hafiisyoon dheerin ashidanta iyo afuufa male agab shahaano aabaga galow bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar carwo bariime ow bulshooda aan bogday walla baaldhakawma leh be ragaysnamay ka deerow bystar business center electronic enwel adag malayase australia iyo jabaan warshadooga elektronikada suubiyaayan eniyo kulu taladaayan carwo bystar agabka stationariga oo irbadoonku moqanayna carwada lankaseedow bystar business center nadar welba mobel nicle ilaa iyo nay galaxy awshay baakadii oo ka jaraano bariime eh oo weliba jumli tafa taariikh bale bystar business center raadiyaalka ambarfaayarada sameecado masaajidada oo tayi leh galabayowka hafiise oo tayi leh haliinkona unkumuqanayn fiili koronto isoo lara dhalooyin falaad yar iwiinbale mishiin idin ahoo dhuhulkiridlan eraane madoodiiki shiwadaaso atarle ka darsaaso araftismanka isla dhobsaaso madoonna madaga ka unsadaaso araftisnadaliyaabasa mukeeb asri oo manka meelo boji meelika hirow malelan eraana meelba meelo manka meeli adafada adalay ku jeesidaaso afar lugaad lahoda dareeraw abula biileeraw ola ka dhagow shaashado kumbiitare imobele daboolshay burush lahoo madoo dharkaa ka dhigadaaso madoonahii bontable wireless sameecado mikrofanadiyo wirelesska eh gast freezer suber golda freezer filintajeerow casri ahoo dhawojowsi adaliyaabaso
qaybugidhaxa barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo haslideerna qyaaray maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba soo-eedan ku hadalay falki xumaaya ee lakukufsadii lamadii gabdhood yaryaraayeen kaasoo ku dhiyay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed oo warbaahinta la hadalay iyo weliba so-eedan ku hadalay dhibaatada lanjeysadii lamada gabdhood walaalo ah ee laku kufsaday degmadaas afgooye dhinaca kaleetan weliba dowlada federaalk soomaaliya usan ka baaqay in cadaalada la horsheenay dadkii ku dambooyay falkaas kufsigalanjeysidii owlaada yaryaraatay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله waxaan maanta shirkan jaraa'id u qabanay dhacdo aad u xanuun badan oo ka dhacday degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose maalmihii la soo dhaafay dhacdadaas oo ahaad tii ugu horreysay oo dabcan deegaankaas afgooye laga soo sheegay oo ahayd in hablo yaryaroo saddex sano ilaa iyo afar sano jiro ay kufsadeen rag aan haybtooda aan la aqoonin marka ugu horreyso waxaan rabnaa inaan oga tacsiyeyno dhacdadaas hoosha xun waalidiintii dhalay hablahaas yaryarka ah oo sida aar xandarrada ah loo kufsaday sidoo kale waxaan oga tacsiyeynaynaa guud ahaanba dadka reer afgooye waan ognahay inay yihiin dad dhaqan wanaagsan xiriir wanaagsanna la leh bulshada guud ahaanba iyo isku xirnaan fiicanna leh waxaan ugu maqaalo ah in hablahaasu habeenkii ugu horreeyey ee la waayey reerkooda ama qoysaskooda aynan soo wargelinin hay-adaha ammaanka sida boliiska nabad sugidda iyo militariga ku sugan degmada afgooye waxaa naloo sheegay habeenkii ugu horreysay markii la waayey hablaha in reerkooda keliya ay raadinayeen aysan soo wargelinin degmada dabadeetana subaxii labaad laga helay meel ka fog magaalada geeskeeda ilaa toban kilomitr u jirto sidoo kalena waxaa naloo sheegay inaanay markii ay arkeen hablaha dhaawac oo dhibaatada loo geysta haddana aysan u soo sheegin maamulkii degmada afgooye ee hay-adaha amniga intaba qoysaskii dhalay reerkaas ay markiiba ola carareen magaalada muqdisho geeyeenna isbitaallada magaalada muqdisho ku yaalla si kastoy tahayba waxaan aada uga xunnahay dhacdadaas ugubka ku ah koonfur galbeed soomaaliya iyo soomaaliya oo dhanba markaa dabcan si loo eego walow meelaha qaarkood laga soo calaamadeeya dhacdooyin noocaana inay horeba oga dhaceen waxaan hay-adaha ammaanka ee ku sugan degmada afgooye haday tahay nabad sugidda boliiska iyo militariga soomaaliyeed qaybahooda kala duwanba aan ka codsanaynaa inay arrintaas baaritaan dheer u galaan dabagalna ku sameeyaan soona ogaadaan ciddii ka dambaysay arrimaha noocaasa wuxuu ii sheegay guddoomiyaha degmada afgooye maraan xiriir la sameeyey xalay toole in muddo sanad iyo bar ka horba dhacdo noocaana ay ka dhacday degmada afgooye dabadeetana loo soo xiray ciddii dembigaas geysatay markii ay dabagal dheer sameeyeen hay-adaha amniga ee ku sugan degmada afgooye sidaa daraaddeed mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka codsanaynaa in shacabka reer afgooye ay kala shaqeeyaan hay-adaha amniga ee reer koonfur galbeed soomaaliya iyo kuwa qaranka intaba in arrintaas la dabagalo lana ogaado waayo hay-aduhu amnigu keligood waxma samayn karaan haddii aanay la shaqaynin shacabka degmada afgooye mar labaad iyo mar saddexaad shacabka waxaan ka codsanaynaa inay xogta la wadaagaan hay-adaha amniga ee ku sugan deegaankaas haddii alla idmo wixii informationana ay soo gaadsiiyaan sidoo kale waxaan dareemaynaa arrimaha noocaana inay gobolka shabeellada hoose guud ahaanba mararka qaarkood ka dhacaan walow meelaha qaarkood aysan suurtagal ahayn in lala wadaago hay-adaha amniga laakiin meelaha amniga uu ku jiro in lala soo wadaagaan rabnaa marka ay dhacaan arrimaha noocaana iyadoo aan tallaabadii ugu horreysaba aan la qaadin meel kalena aan loo dhaqaaqin degmo markay dhibaata ka dhacdo cidda ugu horreyso lala wadaagayo informationka waxaa weeye hay-adaha amniga iyo maamulka deegaankaas ka jiro haddii ilaahay qadaro waxaa kaloon mar labaad iyo mar saddexaad dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaanba aan aan leenahay waa in laga dhiibiyaa dhacdada noocaana oo dhici karto gobol soomaaliya ka mid inay ka dhici karto iyo degmooyin kaleba in dadka soomaaliyeed ay aad ooga fog foojignaadaan diin islaamna ma qabto diin gaalana ma qabto in ilmo yaryaroo saddex jira ta la dhibaateeyo haddana meel ka baxsan magaaladii ay deganaayeen duurka la geeyo dhibkaa loo geysto aad baan ooga damqanaynaa dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliyana waxay si guud ooga tacsiyeynaysaa qoyskii iyo qaraabadii iyo heladii iyo reerkaasu ay ka dhasheen ilmahaasu ay ka dhasheen sida wasiirka warfaafinta dowladda federaalkaba uu sheegay dowladda federaalka soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliyaba waxay ballan qaadayaan inay daaweeyaan ilaa iyo inta caafimaadkooda iyo
idoonteeda sifaday alaaqismiha maras weydiisaday ah estoy maay bakaarka qalabta dhismeeda almuwiro maarnamey oo baydhowa baydhabakiyaala ranteew ijeego habaabaanikijeen maay maytubeenig maaligayso oo magaaja gagoran gudaha olawera haa gudaha galaan haba maaligaas walaagi alaabhaay adduunki halintan nafisheene adiina wali lahaysahmara qalabdhismuku doonaya alaseyti bakuwe agluwa hadaa edebni doorku doora istibaarni walyara ukummadu fuuluwaa almuwiila alaabta dhismeeda idiyeewu aboor min shay dudumuwa abooda min shaygeeda aan isgooshana eedaga hoo walbaliin inkiraana almuwiira alaab dhismo walku kuombar afardoorle iskorsaartii idooley dhisitii haarishkooley fadii isjiidkooley roritii andhamiidligooley likoytii ogaaw almuwiira alaabta dhismeeda oo isiinfadaadsan yo gaaruursan umoogatan iligmaroodu waa ayuunku dhoora edeeg faylahowa alaabtis kooshalgohaaso indunuisi iyo abuudabay umaangi itaaliya kiirinya alaabtiyaha dareerte afar beri sug meelkala aylikii gurne almuweera hirka kuweedhoy asar ii raabdhasiyo ilbaabjay ballaganya ku edeegoy intii adafadaas alaabtismee alaabtadismeeda asriga ee baqaarka almuweera irbigo unyaala haddaan walsiinkushisheega wali baa ku mid ahaa
qaybogidhaxa barnaamijkan iyo dhegeystataan akhyaare gudoomiyaha gobolka banaadir waana ee duqi magaalada muqdisho iyo weliba geego seshiid dhigay xaruntii ex baarlamaan ee kiyaali daljirka daahsoon ee magaalada muqdisho meelas oo la kahirgeliyi doono meel bulshada soomaaliyeed iyo undal xiiso doonaan weliba shiidhigooga kureed la hadalay warbaahinta maareeyaha wakaalada horumarinta soomaaliyeed iyo sidoo kaleeta gudoomiyaha gobolka banaadir waana ee duqa magaalada muqdisho walina lamada mas-uul iyo ku hadalenga muhiimada xaruntun hadii laka dhisahayo ex baarlamaan iyo oona sheegan in xaruntun laku weelo doono meel bulshada soomaaliyeed iyo naga doonto meel iyo kadal xiisan ammaantay mar kale wakaalada horumarinta soomaaliyeed iyo gobolka banaadir inay iska kaashadaan ayagoo ay la shaqaynayso garabna u tahay shirkadda aragsan in maan maantayto beertii ugu weyneyd bartamaha magaalada maan beertii xamar ugu weyneyd laakiin meeshii magaaladii hore inaynu ka samayno sidaa kormeerka ugu soo wareegtay waxay noqon doontaa meel aad iyo aad u qurux badan oo bilicsan waxayna noqon doontaa laba arrin iskugu jirta meel laisugu soo baxo meelo lagu nasto iyo meel taariikhi ah taariikhdii taaban mayno waan xiri doonaa muxuu ahaa shabaq ama wareeg baa loo samayn doonaa si dadka iyo dhallinyaradu u fiirsato iyo caalamkuba taariikh ka mid a taariikhdeenii hore iyo tii mugdiga ahaydba iyo dagaaladii sokeeye dhibkii iyo raadkii nooga tageenba ayay muujinaysaa laakiin dhinacyadeeda kaleo dhan waxaanu ka dhigaynaa sidii aad maaragtay muxuu ahaa noo tilmaantay inay noqoto goob aad iyo aad u qurux badan oo bulshada caasimaddu isugu soo baxdo halkaan aan maanta dhagax dhignay waa baarlamaankii hore ee soomaaliya xaruntiisii oo burburtay dhagax dhiggaanu wuxuu noqon doonaa haddii rabbi idmo mid ka mid ah dhagax dhigyada faraha badan oo qaarna aan soo dhignay qaarna aan dhigi doono haddii alle naftinoo day runtii meeshaan waa goob taariikhi ah dalka soomaaliyeed ee shaqo badan ay ka soo qabteen madaxdoodii kuna shaqaynayeen halkaan meeshaan ex baarlamaan ayaa loo yaqaanaa dhanka kale dhismaha ka xigana waxaa la yidhahdaa danjirka dahsoon waa laba goobood oo macno weyn u leh soomaaliya burburkii iyay ayay ku noqdeen sida hadda aada u jeedo gaar ahaan ex baarlamaan oo burbur baad baxad oo ka muuqdo talagalkeenu wuxuu yahay dhagacdhiga kadib inaan ka dhigno goob weyn oo fagaaro ah oo beer ah oo bulshada soomaaliyeed ay ku ciyaaraan u soo fantasiyo yimaadaan xilliyada ciidaha iyo munaasabadaha gaarka ah halkan insha allahu tacaala waxay noqon doontaa mid ka mid a meelaha ugu quruxda badan magaalada muqdisho fulinta hawshaan waxaa iska kaashanaya sida uu jananku u sheegay maamulka gobolka banaadir oo fanka bixinaya wakaaladda dhismaha soomaaliyeed oo dhismaha qaadatay iyo shirkadda aragsan oo bilicda qaadanaysa iyaduna qayb walba oo ka mida qaybahaas aan soo sheegnay doorkeeda ayay ka soo bixi doontaa waxayna calaamad u noqon doontaa muhiimadda iskaashi uu leeyay haddii la iskaashado waxaa soo baxaya waxa aan rajaynaya inay halkan ka soo bixi doonaan ujeeddadu waxay tahay in bilicda magaalada iyo dib u dhiskaba kor loo qaado niyadda dadkeenna oo sida dalku u burbura iyaduna u burburtay inay dib u soo noolaato ujeeddadu waa sidaas waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed inaan ugu baaqo mar haddii aan nool nahay dalkeennii uu soo nabadoobay inaan dhisanno dhismooyinka annagoo aan leenahay hadday yihiin kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa danta guuda intaba ma jirto waxaad adigu gaar u leedahay cid aada la sugto maanta haddii aada gurigaaga dhisato gurigaagii oo aad dhisatay keliya nooma aha ee magaaladii muqdisho caasimadda ahayd oo aada qurxisay ayay noo tahay marka waa muwaadinnimo waa sharaf iyo dadnimo inaad bilic iyo qurux aad ku kordhiso guri ku yaalla magaalada muqdisho sidoo kale goobaha danta guud ayagana hay-adaha gaarka ah ee sida gaarka u leh ilan danta guud hay-adaasii kala leh hay-ad walba waxaan ugu baaqaynaa inay goobteeda ay dhisato oo ama ay ku dhisato isxilqaan ama ay ku dhistaan contribution ama qaaraan ay ayagu samaysteen dariiqay doonaanna u mareen waxaan ka rabnaa in mas-uuliyad ay ka muuqato hay-ad walba oo ka mid ah hay-adaha dawladda iyo guud ahaan shacabka soomaaliya haddii intaas aan gaarno oo aan samayno waxaan rajaynayaa insha allah magaalo maanta siday u taalla yacni ka duwan oo ka qurux badan inay noqoto muqdisho sida haddaba ay uga duwan tahay sidai ay aha ahayd sanawaad ka hor walaalayaal mar kale waxaan idinkugu hambalyaynaya idinku farxadgelinayaa inaan u soo jeesanay inaan dhisanno goobaha taariikhiga noo ah oo ay middaan hadda ay ugu dambayso ex baarlamaan isla markaas waxaan u soo helnay magac muhiimaddiisa leh oo la yidhaha barxadda mid
weli barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertan akhyaaray wararkan oo deyrahay xafiiska xereer aliyaha qaranka guud ee soomaaliya iyo welibayo sheegahayana in dad lahanqobadi falkii kufsiga ee linjeysadii gabdhoogii yaryaraayeen ee ku dhiyay degmada afgooya gobolka shabeellada hoose xereer aliyaha qaranka soomaaliya iyo weliba uus warbaahintan bandhigay dad is sheegay in lahanqoobadii kiiska kufsiga gabdhoogi yaryaraaya ee ku dhigay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose xafiiska xereerayaha guud ee qaranka wuu soo gaaray wuuna hayo kaysas kufsi ah oo saddex ah oo loo geystay gabdho sabi ah oo da-doodu kala tahay saddex jir afar jir iyo toddoba sano jir falkaas kufsiga ah waxa uu ka dhacay degmooyinka abgooye iyo balanbale kufsigaas loo geystay gabdhaha sabiga ah waa dhaqan soomaaliya meelna aan kasoo gelin ummadda soomaaliyeedna ay xanuun badan dareemeyso waxa uu xafiiska xeer ilaaliyaha marka ay soo gaartay xogta la xiriirsan gabdhaha sabiga ee la kufsaday waxa uu bilaabay gudashada waajibaadka ka saaran baarista iyo horkeenidda eedeysanayaasha maxkamadda horteeda si loogu ciqaabo falka foosha xun ee waxshnimada ah kana fog bini-aadantinimada iyo damiirka hagaagsan ee lagula kacay gabdhahaas saddexdaa ee sabiga ah xafiiska xeeladaha guud ee qaranka isagoo gudanaya waajibka saaran waxa uu markiiba faray hay-adaha booliiska iyo hay-adaha baarista in si dhaqso ah loo soo qabto dhammaan eedeysanayaasha ku eedeysan kiiskan waxa uuna si maalinla ah u hagayaa baarista ay wadaan hay-adahan ku shaqada leh dad badan baana loo xirxiray oo u xiran kaysaskaas waxaana socota baaristii loogu talagalay taas oo maxkamada lagu horgeynayo waxaan ummadda soomaaliyeed halkan uga sheegayaa in xafiiska xeeladaha guud ee qaranku uu leeyahay qeyb dhan oo qaabilsan dembiyada iyo tacdiyada loo geysto haweenka iyo caruurta oo ay joogaan xeer ilaaliyayaal iyo howlwadeyno kaleeto oo dhammaantood khibrad iyo aqoon ku filan iyo tababar ku filan u leh baarista iyo horgeynta dembiyada la xiriirsan tacdiyada haweenka oo dhammaantood laisku wada dhaho s g b b ama g b b xafiiska xeraaliyaha waxa uu oga digayaa odayaasha iyo nabadoonada ay niyaddooda ku jirto inay kaysaska kufsiga oo noocaas oo kaleetaa inay ka galaan waan waan iyo wada hadal iyo wada xaajood xafiiska marna kama aqbalayo hay-adaha baarista iyo booliiskan wuxuu amrayaa qof kasta oo isku daya in uu farageliyo ama waawaan uu ka galo ama wadaxaajood uu ka galo kaysaska noocaas oo kaleeta in la horkeeno maxkamadda si loogu ciqaabo falkaas uu galay waxaan sidoo kaleeto farayaa waalidiinta dhalay gabdhaha saddexda ah ee sawiga ah ee kufsiga loo geystay in ay ka fogaadaan aysan aqbalinna fariimaha ka imaanaya dadka odayaasha ah ama nabadoonada ah ee raadinaya dadkii dhibka geystay in ay waawaan ku dhameeyaan oo si hoosho ku dhameeyaan xafiiska xeeladaha guud ma aqbalaya arrintaas odayaasha iyo nabadoonada iyo dadka cuqaasha ay khuseyso hawshan aan ka hadlayana waa inay ka fogaadaan dembiyada haweenka lagula kaco in aysan geli karin waawaan iyo wada hadal waxaan sidoo kaleeto halkan cod dheer uga jeedinayaa warbaahinta iyo hay-adaha ku shaqada leh xuquuqda aadanaha in ay u daayaan baarista iyo horkeenidda eedeysanayaashaas maxkamadda horteeda xafiiska xeer ilaaliyaha iyo hay-adaha baarista oo ay ka fogaadaan duubista iyo faafinta wararka aan ku habbooneyn oo dhibaato u keeni kara baarista intay socoto ugu dambeyn xafiiska xeeladaha guud ee qaranka marna uma dulqaadan doono tacdiyada loo geysto caruurta iyo haweenka oo ah sharafka iyo karaamada ummadda soomaaliyeed oo haddii aan la badbaadinin caruurta iyo haweenku inaysan jireen bulsho la dhaho bulsho soomaaliyeed waxaan ummadda soomaaliyeed dhammaantood ka codsanayaa in ay la shaqeeyaan booliiska ku jira baarista keisaskaas kufsiga ee gabdhaha yaryarka ee sabiga loogu geystay abgooy iyo balanballe inay gacan ka siiyaan sidii dadka eedeysanayaasha ah gacanta loogu soo dhigi lahaa kabacdina loo horkeeni lahaa looguna ciqaabi lahaa falka waxshiinimada ah ee kufsiga ah ay u geysteen gabdhaha saddexdaa waxaana kula dardaarmayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed in ay bixiyaan xogaha la xiriirsan helitaanka iyo soo qabashada dhammaan dadka ku lug leh falkaas foosha xun waa mahadsantihiin wabilaahi towfiiq
dadka loo hayo ilaa hadda dacwadoodii soo gaadhay ama si eedeysanayaasha ee loo haya marka hore wax la sheegay inaan cid loo hayn waa imisa
keiska markuu dhacay wuxuu soo gaaray xafiiska xiraalinta xafiiska xiraalinta wuxuu faray hay-adaha baarista iyo booliiska inay soo qabtaan dadka ku eedeysan gabdhahan yarar waxaa weeye waa la kufsada beer baa lagu dhex tegay kabacdina subax dambaa waxaa laga helay maalin baa la kufsaday ma- habeenkii oo dhan meeshii beertiiba ayaa lagu kufsaday kabacdina subax dambeetaa waxaa laga soo helay meeshii lagu kufsaday marka dad baa loo xirxiray welina way socotaa baarista waxa booliiska uu hayo dadkaas eedeysanayaasha nambarkooda markii lasoo uu baarista soo dhamaystirmo toban idaacadaha u sheegi doonaa laakiin waxa weeye dad baa u xirxiran kuwo kaleetana booliiska ku daba jira oo waa lasoo qabanaya
qaybogadan barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo hasledeerna khiyaare ururka harraato gobolka banaadir iyo weliba yogeega markale ku hadaleen dhibaatada linjaysadii lamada gabdhood yaryaraayeen ee laka kufsaday degmada afgooya gobolka shabeellada hoose gudoomiyaha ururka harraato gobolka banaadir batuule axmed gaballe oo la hadalay warbaahinta iyo weliba yee-eed unku hadalay dhibaatada linjaysadii ciyaalka yaryaraaye ee laka kufsaday degmada afgooy welina dowladda federaalk soomaaliya ayaan ka baaqday in cadaalada la horsheena dadka ku dambeeyay falkaas kufsiga waxa waxaan ku dhaqaaqaya waa caruurteennii waa wiilashii aan dhalnay waa kuwii aan caloosha ku qaadnay ee aan foolannay ee aan korinay ee aan gaarsiinay in ay adduunka wax la qaybsadaan oo ay yeeshaan dareen bini-aadamnimo waa kuwaa kuwa dib ugu soo noqonaya inay burburiyaan dhaqankii suubanaa iyo akhlaaqdii wanaagsanayd ee ummaddu ay ku wada nooleyd soomaaliya waa kuwaa kuwa raba inay gabdhihii walaalahoodahaa ay ku tagrifalaan markaa takrifalkaasa marka laga faalloonayo dunuubtu waa dhacdaa adduunkay ka dhacdaa kuwa nabaday ka dhacdaa annagu waaba usii liidanaayoo dad waxaan nahay ee soo maaragtay burburay oo dhibaato badani ay soo daashatay oo mujtamacoodu uusan maaragtay dhinaca fulinta iyo sharciga iyo maxaan ku rahdaa kahortagaba uu ka yaro liito laakiin markii runta loo kaco soomaaliya waxyaalaha waayahan ka dhacaaya waa waxyaalo aan loo adkaysan karin waa waxyaalo bani aadanimada ka baxsan ee gabdhaha yaryar ee la kufsanaayo gabdhaha yaryar ee la dilaayo gabdhaha yaryar ee la boobaayo gabdhaha yaryar ee wax kasta oo xun oo bani aadanimada ka baxsan lagula dhaqmaayo waxa samaynayana ay yihiin kuwii aan dhalnay ee wiilasheenna ahaa runtii ayaan daraan haysata ayaan daradaasna ilaahay subxaana wa tacaala ha inaga badbaadiyo ha naga saaro waayo markuu wiilku gabarh walaashiisa uu farax xumeeyo oo uu weliba dilo hadda wax uu reebay lama arko waayo gabadhu waa marka ugu horeysa waa hooyo waa hooyadii dalka waa warshadii dadka waa wixii maaragtay aad dugsanaysay ee ilaahay subxaana wa tacaala uu kugu manaystay ee naxariista ahaa oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku siiyey marka inaad adiga oo heli kara inaad walaashaa si wanaagsan oo sharaf leh aad ku maaragtay ku wada noolaataan oo aada guursato ama aada maxaan ku dhahdaa ee aada reer dhisato in maanta wiilasheennii ay u bareeraan inay iyaguna isdilaan gabdhihiina dilaan wixii ilaahay xaaraantinimeeyna ku kacaan runtii aada iyo aad ayay waxay noogu tahay nasiib darro haddii aan nahay hooyooyinka soomaaliyeed waxaana ilaahay ka baryaynaa in wiilasheenna ilaahay caqliga u soo celiyo inay gartaan xaquuqda lagu leeyahay inay gartaan naaska ay nuugeen inay gartaan caloosha lagu qaaday inay gartaan duudkii lagu xambaaray inay gartaan intii loo soo jeeday ee la soo koriyey inay fahmaan gabadha ay dilayaan inay tahay walaashood inay tahay hooyadood inay tahay xaaskoodii inay tahay tay dhaleen inay ka xishoodaan oo ay difaacaan oo ay ilaaliyaan inay waajib muqadasa ku tahay wiil kasta oo aan dhalnay inuu ilaaliyo gabdhaha inuu iska dhowro saasaana dhaqanku ahaan jiray gabadha soomaaliya dalka gudihiisa kuma dayacnaan jirin laguma takrifali jirin lamana dili jirin waa la badbaadin jiray waa la dhowri jiray waa la karaamayn jiray waa la sharfi jiray saasay ummadda soomaaliyeed ay ku yeelatay magaca iyo inay noqoto qaaradda afrika dowladda iyo dadka ugu caansan dhinaca caqliga akhlaaqda diinta quruxda wada noolaanshaha iyo maaragtay ee biniaadiyo bini-aadamnimadooda laakiin burburkii wax badan oo dhibaata ayuuna gaarsiiyey waxaana rajaynayaa in barnaamijyo wacyigelin ah oo iskuullada lagu daro kulukulamkooda oo ilmaha wax lagu baro nabadda lagu baro wada noolaanshaha lagu baro isxaqdhowrka lagu baro in la dhowro hooyada la baro in la dhowro walaasha la baro in naagtaada naagta adiga kuu dhaxday inaad dhowrto haddaad tahay nin annaga dhaqankeennu waa saas gabdhaha dalka hogaamiya gabdhaha qoyska hogaamiya gabdhaha maxaan ku rahdaa bulshada hogaamiya gabdhaha ah liidarada ummadda sababtoo ah waxay haysteen kalsoonida hooyadood waxay haysteen kalsoonida aabbahood waxay haysteen kalsoonida walaalkood waxay haysteen kalsoonida raggooda tanoo kale nama soo marin ilaahayna waxaan ka baryaynaa in ummadeenna ilaahay subxaana watacaala ah uu ka saaro dhibaatada noocan ah waayo meelaadan ku aamini karin gabar jirta saddex jir iyo mid jirta sagaal bilood iyo mid jirta wax aan ka dhicin wadankan ma jiraan ilaahay baan na rogin naxariistiisaan ku noolnahay laakiin waxaa wadankan ka dhacay ee hooyo soo gaaray ee gabar soo gaaray ee saqiir soo gaaray ilaahay waxaan ka baryayaa inuu intaa nooga joojiyo kuwa geystayna sharciga la mariyo oo la tusiyo ciqaabta xanuunka ay leedahay si aan kuwa kale uga dhiirigelin inay ogaadaan inaysan waxaan ay samaynayaan aysan ku heli karin nolol iyo inay sii jiraan ee ay tahay wax laysu daba taagan yahay oo sharciga lagu saari doono
guud ahaan akhyaara barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan anoo maxamed cabdiraxmaan cabduleeyaha siisaare intisin kula darirsaay dhinac sanaadana waliba gacan weyn ku jeysaday cabdinaasir axmed mayow tan iyo mar kale inti ka kulmi doonano waliba siin kugu tabaanay sidaas iyo hamiin faylin ammaano allah